الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب حد قاطع الطريق وقاطع الطريق بالإلعاب عزره والآخذ للنصاب كف اليمين اقطع ورجل اليسرى فإن يعود كفا ورجل الأخرى إن يقتل أو يجرح بعمد ينحتم قتل وباللفظ مع القتل لزم قتل فصلبه ثلاثة وإذ يتوب قبل ظفر به نمد وجوب حد لا حقوق آدم وغير قتل فرقا وقدم حق العباد فلا خف موقعا فلاسبق الأسبق ثم أقرعا فهو حد الخمر يحد كامل بشرب مسكر بأربعين جلدة وعزري إلى ثمانين, إلى ثمانين أجز العبد بنسبه وإنما يحد إن شهد العدلان أو أقر لا نكهة وإن تقي خمرا أو الصيال ومن على نفسه يصول أو طرف أو, أو بدع ادفع باللخف فلخف ودفع أو جميع يكن عن بضع للمال وهدر تارفا بالدفع ومن لما تتلفه البهيمة في الليل للنهار قدر القيمة صدح باب وعشر كان معاوة كساب سننظر إن شاء الله تعالى oo aakhirtii iyo gabagabadii abwaabulxuduud iyo mulxaqaadkoodii raacsanaaya ee la xiriiraya halkan wuxuu ka hadlayaa mualifku qaaticu ariiqi qaaticu ariiqna waxaan soo tilmaanay qolyaha jidadka gooya ama duurgaleeya dadka laaya ama booba ama isugu dara ama duurka u gala mararka qaarkood ciyaariya dadka inay ka nixiyaan oo cabsiiyaan waa dad iyagu awood iyo waxay isku tashanayaan le tiro ha noqoto ama hub ay hubaysan yihiin ha noqoto oo dadka jidadka iyo meelaha intay u galaan maqsadkoodu dhiig iyo maal sida qaalibka uu yahay weye oo dad sulda iyo madaxtinimo iyo maamul u dagaalamayana aan ahayn dadka mujtamacan dhammeeyoo baabi-iyo gaaladan kala yareeyana aan lahayn dadkaas de waa dad dadku ay ka noolaan layihiin oo nabadgelyadoodiina khatar geliyey naftoodii iyo maalkoodiina ku soo duulay dadka sidaas oo kaleeto ah xadda laga ogayo haddii gacanta lagu dhigo ama la soo qabto oo nolol lagu soo qabtou ka hadlayaa mualifku raxima allahu tacaala waqaaticu ariiqi ninka jidadka gooyey bilircaabi cabsiiriya kanixin buu ku gooyiya argaxgelin wax kalese ma samayn dadna ma dilo duunyo iyo maalna ma qaato laakiin duurkaasuu ku jiraa kolba waxaa weeye dadkii waxbu u dhigtaa wuu ka naxiyaa wuu isaga tagaa waxna ma yeela dhiiggooda iyo maalkooda midna qofkaa casirhu tacziir tacsiirtiina waxaa ka mid ah nafyun in la masaafuriyo meel kale loo masaafuriyo marka la qabto qaal waa xaaladda ugu sahlan ee dadka jidadka gala ama isbaarooyinka dhigta ay sameeyaan walaakidu ninka qaatay linisaabi xoolo nisaab gaarayna iqtaca goo kafalyamiini midigta intooda heree cumaacuntaa ka goo iyo warijlan yusraa lugta bidixdaana goo wuxuu yidhi hadduusan dad laynin laakiin xoolo nisaab gaaraya uu qaato oo dhaco kadibna la soo qabto gacanta midig iyo lugta bidix baa isweydaar loo goynayaa fa in yacuud hadduu ku noqdo oo mar labaad isagoo labadaa go-an buu mar labaad dhuurjiifto sameeyey ama budcad hubaysan buu noqday kafan ay fa kafan goo cumaacunta iyo warijlal ukhraa cumaacuntii biixide soo hartay iyo lugtii hoos kale qaybta soo hartay warijlal ukhraa ta kale lugteeda labadaa jab afartaadinba sidaasaa lagu goynayaa in yaqtul wain yaqtul hadduu dilo aw yajrax wax jaraaxeeye xoola ma qaato laakiin waxbuu dilaa u calaraa bicamdin kas yanxatin waxaa waajibaya haddii la soo qabto qatlun in la dilo isagana wa bilakdi hadduu qaato xolo maca alqatli dilna ku daro lazima qatlun in la dilaa laazima fasalbuhu in la daldalo alaaatan saddex maalmood saddex intaasoo xaaladood ama afartaa xaaluu mid noqonayaa haddii lagu soo qabto weeye isagoo burcadnimadii ku dhex jira lasoo qabto ama bariga ha noqoto ama badda ha noqoto maalkan uu qaadanayo iyo naftan uu dilayo waxaa shardiga inay macsuumo tahay ama muslim ha noqoto ama gaal ha noqoto hadduu afurgixiyo dadkii noloshii iyo jidkii ku ciriiriyo dadkaasina aynan muxaaribiin ahayn hadday gaal muxaaribo uu yahay meeshii lagu arkay in la dilo xolihiisana la qaato horay u bannaanayd qofka saa yeelayna xataa hadduusan dadkii jihaadka ku jiray ahayn oo lusuusulmuslimiin tuugta iyo burcadda muslimiinta uu yahay gaalana uu meesha u galaaye dhibaato ma laha waayo kan marka horeba naftiisi iyo maalkiisu bannaanaayeen laakiin qofka naftiisa iyo maalkiisu macsuum yahaynan bannaanayn gaal iyo muslimkuu dooniba ha noqdee hadduu jidadka galo ama magaalada dhexdeedaba ka burcadeeyo waa burcad isku xiran magaaladay ku dhuumataa maalinba dukaan iyo guribay u dhacdaa sahankaasaa u maqan habeenba meelba intay xiratay dabka saarataa ama dariiqyada adduunkay ku jiraano gawaariday joojiyaan qaar rasaas bay ku furaan qaar taayirkay ka banjariyaan oo bir iyo musbaar iyo waxbay u dhigaan markaasay dadka boobaan dadkaasina afar xaala midun bay noqon karaan maxay sameeyaan baa la isweydiin waxa ugu fudud waxna ma dilaan waxna ma qaataan laakiin dadkay ka dhexiyaan dadka saasoo kaleetaa waxaa ka mid noqon kara geerjiro deegaankaa ka mid noqon kara oo xoolihiisa meesha isaga raacda laakiin dadka meesha mara un ka naxiya qoladaa haddii la qabto tacziir iyo masaafuris iyo xabsi baa lagu samayn hadba wixii aan laleeyahay way roon tahay haddii nin weyn oo oday ahaa oo uu xoogay marmar ka dhacday uu yahayna shaydaan yar jiitayna tacsiirtu waxay noqon kartaa magaalada bartankeeda intee meel kore la istaajiyo oo la isugu soo baxo inla warbaya ninkii hebel waxa sameeye wakaas warri weyn baa ta waa maxaa ku geeyey wixii la isleeyahay qofkan shaksiyadiisa iyo xaaladiisa dhib culays bay ku noqonoo mar damba mudayn dunyo iyo maal lama qaadan qolada labaadi iyagu xoolodow wey dadka ma laayaan dadka way u galaan way baadhaan way furtaan dadku waxay wadaan boorsooyinka iyo jeebabkooday mariyaan kadibna way sii daayaan dadka qolada sidaas ah iyaga midig iyo bidix baa isweydaar loo goyn gacanta midig iyo lugta bidix baa la goyn mar labaad haddii lagu qabto haddana ilaa ninku isagoo sidaasa oo nin khabiira oo burcada oo oo taliyo ah oo koox kaabo u ah buu noqon karaa oo isagu meel waab iyo meel intuu u fadhiyo khadka iyo barnaamijka dejiyuu noqon karaa nin magaaladaba meel fadhiya oo xogtana ururiya ciidanna kala diruu noqon karaa ciidanka kala diray iyo xarunta laga soo dirayna isku mid eh ninkas nimanka sidaasa haddii la qabtee madabkoodu xoola daydayashay waxna aan dirin iyagana midig iyo bidix baa isdhaaf loo goyn mar labaad buu ku noqday labada kalea la goyn hadday xoola mad qaataan dadkana si kale uma cabsiiyaane waxbay laayaan waa sida jabhadihii wadooyinka gelayay wey ama qabaa'ilkii islaayey ee qabaa'ilkii wax ka dhexeeyey ee reeribal aagooda la gelayay weeye dad bay laayaan wayna cararaan xoola ma qaataan dadka sidaasa waxaa dhici kartaba dad saa ku shaqaysta inay yihiin oo la kiraysto magaaladaasay joogaan kooxa weeye ninkii nin ku kacsan baa iyaga kiraysta shaah baa lagula heshiiyaa ninkay soo dilaan way soo noqotaan ninkan ay lacagtooda ka qaataan iyaga magaalada nairobina way ka jiraan urada sidaasee la adeegsado nairobi way ka jiraan waxaan garanayaa nineteen eighty eightkii kuwo la yidhaahdo ninka sawirkiisa inti loo keeno korkana laga tuso lacag lagula heshiiyo oo qayb la siiyo qaybta kalena la yidhahdo markaad madaxiisa ii keentaan baan idin siin maalinka dambaa lagula soo hadlayo adigo meel baa lagula ballani ninkii madaxiisi oo jawaan lagu wadaa lagu keeni haddaad lacagtii sii diyaarin weydo bixin weydo madaxaagana waa lagu rid kiyo waxaan garanayaa sidaa la ysku laayo dadka waxoogay xurgufta ka dhaxaysa ma aqaanaaf inay fuudaatay iyo in baangadii qori isu bedelay siday u jirta hadda garan maaye qolo saasoo wax layta hadday yihiinna iyana waa la layn hadday xoolihii iyo dilkii isku daraan dadkana waa laayaan xoolahana waa qaataan xoolaha ciddii ku dhegta ha laayaan gaarigay joojin waayaan rasaasa ku laayaan qofkay rabaan intay dilaan dadka kale say u cabsiiyaan oo nin walba wuxuu hayo u horo u soo saaro hortooda mid ha ku dilaan hadday rabaan qaarna wax dilna waa sameeyaan xoolana waa qaataan dilkii horta waa lalayn xoolahay ku dareenna de nin dhintay oo la dilay budig iyo bidix baa la goyn maxay tari maali jurxin bimayitin ilaamu wey dhaawac iyo gacan la gooye nin meyda maxay dhibiya xanuuna yeelan laba dil ninkii laakiin kuwa kale say u kala cararaan halkaa magaalada bartankeeda iyo jidka waa saddex maalmood laga lagu deldeli oo laga lalmin geed weyn iyo meel tiir ih iyo meel bir ihiyaa laga soo lalmin meydkiisa la aasi maayo loomana dhawaan kara saddex maalmood waxaa weeye fasharid bihim man khalfahum wey qoliyaha ka dambeeyaay nin walba jaantaanradan ha noqoto or cagaha waxa ka daya saasaa la rabaa tafsiilka sidan ah horta masalada asalkeedu waa aayaddii suuratu lmaa-ida inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la daldalo aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin ama gacmihiiya lugaha isweydaar loo gooyo aw yunfaw min alardi ama la tacziiroo la masaafuriyo intaaba waa lagu samayn karaa aayadda daahirkeedu ikhtiyaar wey oo adaa kala dooranaya ninkii xukumayey ama qaadigii ama ninkii imaamka ahaa iyo imaaradii baa kala dooranaysa hadba sida ku fiican ee natiijada amniga nabadgelyadana soo celin karta dadka sidanana kala cayrin karta daahirku sidaa wey laakiin fuqahada shaaficiyadu waxay leeyihiin maya tafsiilkan afarta xaalaa loo kala qaadayo annagu waxaan ku haynaa bay dhaheen adilaan u haynaa gaara markaasuu imaamu shaafici baa fii kitaabihi اlum wa min طariiqihi اbayhaqina uu ku weriyey fii sunanihi ahar ibni cabaas aharka ibni cabaas baa wuxuu leeyahay ibni cabaas baa wuxuu yihi dadkaa wax samaynaya idaa qataluu wa akhaduu lmaala hadday dil iyo xoolo qaadasho isku daraan qutiluu wasulibuu waa la layn waana la deldel taa waa xaaladii ugu dambaysay ay sheegeen wuxuu yihi waidaa qataluu walam yaakuduu lmaal hadday dadka laayaan inaan xoolo qaadanna qutiluu walam yuslamu waa la layn lasa deldeli maayo waidaa akhaduu lmaala walam yaqtuluu xoolay qaateen waxna ma dilin quticat aydiihim waarjuluhum min khilaafin lugaha iyo gacmaha isdhaaf loo goyn waidaa akhaafuu sabiila walam yaakuduu maalan jidkan bay dadka ka naxiyeena waxna ma qaadan dabcan waxna ma dilin nufow min nufuu min alardi dhulkaa laga masaafurinayaa riwaayadaasay deliishadeen ibnu cabaas laga wariyey shaaficina wuxuu ka wariyaa min ariiqi shaykhihi ibraahim ibni muxamed ibni abi yaxya alaslami isaga agtiisa kaana min ahiqaati oo xadaanii man laa atahim ninku maro badan yihaahda wey laakiin cinda kayrihi min ahli اcilmi ninka la yidhaha ibraahim bn muxamed ibn yaxya alaslami min alkadaabiina wey beenlowyaasha wacaankaa wey ilaa abu daawuud yidhi raximah اllahu tacala saaxibu sunan ruknu min arkaani اlkadib tiirasha beentu ku fadhidee waaweyna haddii la gooyo uu ka dooday buu ninkaasi ka mid yahay waxaa kaloo isla nafs اlqis waxaa ku jira sidoo kale nin la yidhaha saalix mawla tawaama oo xifdigiisu daciif yahay dariiq kaloo ibn abi shaybi iyo bayhaqi ay wariyeen baa jira isna laba daciif oo xajaaj ibni artaata iyo caطiyata bni saciidin ilcawfi baa ku jira waxaa jira shaahid bni jarir طabri fii tafsiirihi ku wariyo anas laga wariyey oo xowla haada almacnaa isna tilmaamaya isagana ibnu lahiyac oo daciif ah wixii aan riwaayat اlcabaadilati canhu ahayn tanna maaha iyo weliid ibnu muslim idimishqi oo tadriisu taswiya lagu yaqaano iyo inqiaac yaziid ibn abi xabiib iyo anas u dhexeeya saddexdaa cilou leeyahay isku soo uruuriyo sagaari kama biirsato wax iskabi karana ma aha laakiin maadaama imaamu shaafici isaga ibraahim iqa u arki jiray buu qaatay madhabkiina sidaasaa loo raacay waidaa lam tasixi riwaayat afarka haddii uusan asixin aahirka sida raajixa asaxu lqowleyni waxaa weeye takhyiirkii daahirka aayadda aw awdaha in loo daayo ninka xaakimka iyo qaadiga ee meeshaa joogana iyagu hadba dariiqa marxaladaa la joogo waxay dadkan sameeyeen iyo nawciyadda dadkan ay yihiin iyo waxa ugu cabsiin badan ee maslaxadda ugu xaqiijino iyagu inay xadidaan ay ikhtiyaarkeeda yeeshaan baa ugu dhow sidaasaa sawaabka ugu dhow aqwaasha isku celceliyo intaasoo dhani waa qofkii isagoo burcadnimadii ku jira haddii lasoo qabto wey waid yatuubu haddii uu towbad keeno qabla dafarin intaan lagu guulaysanin bihi ay biakhdihi soo qabashadiisa intaan lagu guulaysan buu isagu iskeenay wixii waan ka baxay buu yihi isagaa iskeenay isagaa isa soo dhiibay uu soo xarooday ninkii duurka ku jiray ama isagaaba isa soo dhiibay hadduu magaalada ku dhex dhuumanayay nubida waxaa la tuurayaa wujuubu xaddin xaddii waajibka ahayd waa la tuurayaa midigan ilaa ilaa midigii isdhaafa loo gooyadi iyada horta way dhici mar walbana hala iska diladiina way dhici daldalaadiina meesha way ka bixi laa xuquuqu aadamiyin aadami xuquuquu ka galoo dhiig iyo maalahasa ka dhici maayo xaqii aadama lahaa xoolaa dad ka dhacday waan towbad keenay xoolihiina waa masaamix iyo cafi maaha iyadaa lahaayoo cafii kara dad baad ka dishay oo qofkiibaad kasu disho qisaastiisii lagu haystaa ama haddii lagaa cafiyo diyo lagu haystaa taa iyada waa lagaa doonaya waa xaq aadami dhiigoodii iyo maalkoodii midna bilaash ku dhumi maayo laakiin wixii xuquuqullaahi ahaa ee hala daldalo iyo isweydaal ha loo gooyo baa meesha ka baxaysa laa xuquuqu aadamiyin dhici mayso intaa wax ku dhacayaan ilaahay baa yidhi subxaanau wa tacaala innamaa jazaau ladiina akhirkeeda markii la yihi aw yufaw min alardi baa akhirka waxaa li ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faclamuu ana allaha gafuurun raxiim kuwa iyagu toobad keena inta aydaan awoodiinna ku soo qaban ilaahay wixii xuquuqdiisaha waa ka cafiyey ogaana taa weeye nubida waa la tuurayaa wujuubu xaddin baa la tuurayaa xaddii xuquuqullahi ahayd laa xuquuqu aadamiyin xuduuddii xaqul aadami ahayd meesha kama baxayso ayib xuquuqdii xaqa aadamiga uu lahaa baa la tasniifinaya la kala qaadqaadi haddii xuquuqda lagu lahaa labaynu u kala qaadi xuquuqda aadamahan soo saftay ay leeyihiin ma wada dil baa mise dil ma wada aha haddii ay dil tahay de qofka hal mar ka badan ma la dili karaa hal marunbuu dhiman taasi hal dil baa la samaynoo intoo dhan loo keeno hadday dil tahay hal mar baa loo wada dili sidii ninkii saddex ninba qisaastooda galay ay saddexdii qolaba qisaas rabaan saddexdaba hal mar unbaa loo dili halkaasaa qisaas u wada noqon hadduusan dil ahaydna cuquubaadkii waa la kala tafriiqin wagayra qatlin waxaan dil ahaynna fariqan kala qaadqaad qoladan xooluu ka xalay gacantaa loo goy qoladan dil khata uu wax ka dilay mag baa loogu xukumi qolo walba dembiguu ka galay gaar baa loogu xukumi gaar baana looga fulin qoluu xadilqadaf ku sameeyey amaaniina jaldatan baa loogu dhufan isagoo horey u guursanin buu zino ku soo dhacay oo waxbuu kufsaday miyata jaldatin baa lagu dhufan qoluu xoola ka dhacay xatooyuu sameeyey qaculyadi baqtacu eydiyahumaa baa lagu samayn qolaa wax ka dilayoo mag rabta diyaa lagu xukumi fariqan xuquuqdoodii kala qaadoo mid walba gaar ugu xukun ayib markaan qolo walba gaar ugu xukuma yaan horreysiiyaan seen xuquuqdooda u kala horreysiiyaan mid gacan in loo gooyuu rabaa mid boqol jeedal buu rabaa midba waxbuu rabaa see loogu kala hormarin waqadim hormari xaqa alcibaadi addoommada xaqooda hormari calaa xaq illaahi xaqullaahi iyo xaqulcibaadi hadday isu yimaadaan xaqulcibaadi ee maxdiga aan la hormarin oo hadday zine iyo isu timaada xadulqadaf horta xadulqadafka ka og kadib zinadu ha dambaysee waayo xdinaduna waa xaqullaahi xaddeedu qadafkuna xaddiisu waa xuquuqu aadamiyiin saa darteed waqadim hormari xaqa alcibaadi ay calaa xaqi rabbi اlcibaadi ilahay xuquuqdiisa waxaa laga hormarin xuquuqda aadamaha ko xuquuqdii aadamaha hadday wada noqoto xuquuqda aadamaha dhexdooda see loo kala hormarin fal akhafa ka fudud mowqican ku dhicitaankiisi iyo cuquubadiisu ka cuquubada fudud hormari hadday kala cuquubo fudud yihiin oy midna gacan la goyn tahay midna amaaniina jaldatan tahay horta ta fudud kuusoo soo ciqaab tubatay ka fududdahay ka horraysi ta ugu adagna ugu dambaysi waa hadday kala adag yihiin hadday kala adkaan waayaan saddex qof baa joogta saddexdaba xadulqadaf buu ka galay see la yeeli hadde xaqay fariqan kala qaab baad i tiri haye xaqu cibaadi hormari baadi tiri waa wada xaqu cibaad alakafa falakafa hormari baad igu tiri waa isku mustawa see yeeli falasbaqa alasbaqa say u kala horreeyeen u kala hormari suu u kala horqadfay kii horreeye uu qadfay xaddiisa ka fuli maalinka dambe soo kaxe kii labaadee ku xigay haddii la kala garto wey haddii la garan waayo kii horreeye see la yeeli uma aqrica u qori tur say u kala horreeye hadii la garan waayana qorituurku kala saar maxaa kuu soo haray marka dilku waa hal mar waxaan dil ahayn u kala qaabqaabo mid walba xukunkeeda gaarkaasi cinda tanfiidi markaad fulinaysana xaqulcibaad hormari oo xaqullaahi dibi xuquuqulcibaad hadday badato kan fudud hormari suusanka horaba intuu waxuu noqdo kii dambe uusan meel waayin haddii ay taas saxdaa way dhammaatay hadday isku darajo noqdaan say u kala horreeyeen alxaqu liman sabaqa raac haddii la garan waayo qorituur u kala saar inta waa lagu soo gebagabeeyey halkaana waxaa ku eg baabu xaddi qaaici ariiqi baabu xaddi alkhamri xaddi khamradu u baab yahay ninkii khamri iyo maandooriye caba maxaa lagu samayn yuxaddu waa la xadaa kaamilun qof kaamiloo mukallaf ah bishurbi muskirin maandooriye uu cabay baa lagu xadaa biarbaciina jaldatan afartan jeedal wacazir waxaad tacziirtaa ilaa amaaniina sideetan laga gaaro wacazir tacziir ilaa amaaniina sideetan laga gaaro ajiz wa ajiz baneena sideetanka in la gaarsiin karo walcabdu adoonkana binisfihi intaa nuskeed wey intaa wuxuu ka hadlay mualifku raxima llahu tacaala qofka khamriga loo xadayo horta waa inuu qofku maandooriye cabo maandooriyahoo dhanna sharcigeenna khamri baa la yidhaahdaa ama ha la ruugo ama ha la cabo ama irbad ha la ysugu duro ama sanka ha lagu neefsado si la dooni ha la yeelo labada maandooriyuhu wuxuu u qaybsamaa intaasoo nooc qayb waa la cabaa oo waxyaabahan cabitaanada weeye dhammaan hadduu maanka dooriye khamri baa la yidhaahdaa oo nabiguna sida imaam muslim fi saxiixi ku wariyey waa kii lahaa kullu muskirin khamrun maandooriye kasta waa khamri wa kullu muskirin xaraamun maandooriye kastana waa xaraam haddii uu yahay xashiishadan ama ay sanka fiif ku yidhaahdaan budadeeda laxashada nimba si buu isticmaalaa qolo sankay fiif ku yidhaahdaan qolo irbad ahaan bay halbuulayaashu ugu duraan qole sigaar ahaan bay u cabbaan ninba si uu isticmaalo waxaa ka mida maandooriyayaasha xashiishadaasaa ka mida waxaa ka mid a qaadka ninka qaadka cunaaye sharcan arbaciina jaldatan buu mudan yahay in la jeedlo oo xaddaa laga ogo xaddu lkhamri iyo xaddulqaadka isku mid wey inuu qaadku maandooriye yahayna idinka waad ogtihiin mar horna waa ka soo hadalnay de halkan magaalada xafadan isli intaan wacdara uga joogna goobjoog ka ahayn baaban tiraba lahaynba inta ibriiq intuu kala soo baxay isagoo macwiis iyo funaanad garana qabaya kaba dacas ibriiqu musqusha ku gaadaya karyaakoo laga soo qabtay baan tiro lahayn oo hebel iyo hebel iyo odayaal ah marka waxaani tiro ma laha maandooriyo weeye fuqahada shaaficiyaduna marka laga reebo qowman futinuu bihi oo mutaakhiradii shaafici shaafici yaman reer yamana cindahum yuujibu alxadda soo namaydaan dhihi jirin markii minaajka shuraaxdiisa loo yimaado kutubta fiqiga shaaficiga mutuunta ana shaykhaynkaa la qabsadaa shuraaxna qabaraynkay ku dhammaadeen soo balama dhihi jira shaykhaynkuna waa nawiya raafici qabaraynkuna waa ramliya haytami haytami tuxfatulfitaaji markuu kaga hadlaya fi sharxi lminhaaj geedaa wuxuu ka hadlayaa maandooriyaha muskiraadka ee xuduudda waajibisa inay tahay haddana wadaadkiibaa isaga laftiisi intuu akristo waan kusoo jeediy waan ku daalacan buu kuleeyahy wuxuu akriyaya waa kee waa haytami wuxuu cunayana waa qaad muxuu ka raadinaya welini buu ka raadin haytami maxaa ku qoran inuu ninkaa faasiq yahay aan markhaati la aqbalayninoo xadi ku waajibto oo xaaraan cunaa ku qoran aduu si isu waafaji marka oo aayadihii xijaabka ee tafsiirka uu akriyahayay islaantii soo qaawana dadka hor barbarayse wy dadka tafsiirka akrinayay aayaatulxijaab buu akri islaantii soo qaawanna way hormaraysaa aayaadkii salaada iyo axaadiistii buu akri islaantiisana ma u tukataba marka diin dhan lagaga taagan yahay oon ku dhaqan lahayn oo sheeg sheegeeda un la kala dhaxlaayay wax badan ma anfacdo oo ma tarto marka yuxaddu waa la xadaa qofka la xadi waa kee kaamilun waa baaliq caaqil mukhtaar ah qofku waa inuu baaliq yahay sadiga dexawa qalin looma qoro waa inuu caaqil yahay majnuun de isagaaba waalane allaha caafiyo qofku mukhtaaran khiyaar waa inuu ku cabo haddii la qasbo kufrigaaban loo qabaninba saas darteed waxaan mukallaf ahayn hadday wax cabbaan ama maandooriyo cabaan waxba loo qaban maayo mukrahu mukalaf maaha sabigu mukalaf maaha majnuunkuna mukalaf maaha maashiyadiiyo xooluhuna mukalaf maaha ilan xoolihiiba hadda qaadka bartayo iyaga laftoodaoo qayilay oo mirqaansan maaragteen xoolo mirqaansan maaragteen hadda meelaha waxaa jira markuu qaadku soo dhaco arigaaba kaaga horeyn dibmada maray barnaamij kasoo duubeen soomaaliya meel kamid hadda magacaabi maaye mogta magaalada hadii la magacaabay inba aqoonsan hadda waxaa wey magacyadii qabaa'ilkii ashkaasi iska daayo magaaladii haddii la sheegay cid ba aqoonsan oo leh qabiilka iyagaa loo jeedaayo magaalada waa tawli iyo waxawey raargabasho wey bay telefishinada anagoo yurub joogna kasoo daayeen runtii wuxuu ahaa arrin aad aan ula yaabnay qaabkii soo dhacay raggii dilay arigii baa ka badiyey riyihii baa ka badiyey laftooda sayladay taagayihii qaabkay cunayaan waana dhaweytaa markii qisada waa hor ahayd maana dhaweytaa idaacadda staarka baa dhegeysanayay lo gaarisa dhibtay dadka ba hawaankii suqlida la wareegsanayay say unboogadii iyo barandadii iyo kuway ka cuneen usoo waleen bay hawaankii qaadkana soo mareen weriye waa imtixaan weriyaasha waa imtixaan markaas waxay dhahen ka warrama loodan wayna dhibtay looda naftii bay noo keentay qaadkii bay naga cuntay say wadda nagu dul mirqaantaa xoolihii baan maandooriyihii barnay allah mustacaan marka waxaa laalay wixii aan mukallafayn isagu xad ma laha laakiin mukallafiinta waa la xadi biarbaciina jaldatan wacazir tacziir ajiz waa ajiz banee tacziirkiina ilaa amaaniina sideetan in la gaarsiin kara masalada asalkeedu labadaba waxaa weeye qisadii imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey laba qiso uu wariyey baa kasoo qaadanaynaa anas ibni maalik ba wuxuu radi allahu canhu ardaahu nabiga nin baa loo keenay khamri cabbay laba ulood intuu qaalla qaaday baa afartan meelaha lagu dhuftay abuubakarna sidii buu yeelay cumar markii xilligiisii la gaaray buu dadkii la tashaday wuxuu yihi waxooga inaan ugu kordhiyo tacziiraan rabaaye bal taliya fuqahaa saxaaba cabdiraxmaan ibni cawf baa hadlo wuxuu yihi akhafu lxuduudi amaaniina xad lkamri baan ka hadlaynaayo haddii la badin xadka labaadee ugu soo xigay ugu fudud waa sideetan oo waxaa weye xad lqadafa fajacalahaa cumaru amaaniina sideetan buu ka dhigay xilligii cusmaan marka la soo gaaray baadi weliid ibni muslim la yidhaahdo baa meel waali ka ahaa isagii madaxda ahaabaa baasha cabay salaadii dacwo badan baa ka timid salaadii subax buu dadka tukiyey laba ragcadood markuu laba tukiyo intuu soo firi maku daraa lagu tukiye adago maydinku daraa buu ila ninku boqolku garaacaya markaas waaa waay maa zilnaa macaka fi ziyaada hadda kor baad noogu dari jirta weygaa ziyaada nafta noo keentay banaanka usoo baxay bal khamri u mantagay cusmaan baa loo keenay laba nin baa tiri midna anu isagoo cabayaan arkay midna isagoo mantaya baan arkay xadda ha laga fuliyo yidhi cali buu u diray wuxuu yihi cali ninka soo garaac calina nin buu u dhiibo waan kuu tirina garaac buu yihi ninkan afartan markuu marayu yihi jooji bas jooji wuxuu yihi jalada nabiyu arbaciina sal allau alay ali wasalam nabigu afartan buu ku dhuftay wa abubakrin arbaciina abubakarna afartan buu ku dhufan jiray wa cumaru amaaniina cumarna sideetan buu ku dhuftay wa kullun sunnatun intaba sunno la raaci karoo lagu dhaqmi karo wey wahaadaa axabu ilay afartankaasa ka jeclay anugu ee nabiga iyo abubakar isku raaceen sal ala alay slam radi allahu can abi bakrin labada abu muslim baa wariyo waxay tilmaamayaan nabigu afartan inuu ku dhuftay xilligii cumarna sideetan laga dhigay xuduuri saxaaba iyo kibaartoodii ay joogaan wax inkiray oo khilaafay uunan jirin sideetan in la gaarsiin karo inay ijmaac tahay bay kutusaysaa saas darteed bui wakullun sunnatun caliwi radi allahu canhu ardaahu marka wacazib ilaa amaaniina ajisaa wey wاlcabdu adoonkuna binisfi qiyaasa calى الzina facalayhina nisfu maa calى اlmuxsanaati min alcadaabi labadaba waa laba xad oo cuquubo ah wasfiga lagu kala duwanaaday ciladana waa xoriyada iyo riqiga adoonnimada adoonnimadiina waa baaqi cuquubadii nusha looga dhigo halkaasay ka keeneen culimada raxmat ullahi calayh wainamaa yuxadu waxaa la xadaa oo keliya in shahida alcadlaani laba markhaati oo caadiliina hadday ku markhaati kacaan aw aqara ama ay qiraan aw aqara uu qiraalifta waa ilaaqi laba xaalo iyo laba dee ariiq mid bay xaddaasi ku sugnaataa iqraar iyo shahaada cinda shaaficiya iqraarkuna isagii haddii uu qirto dee xadda waa laga oogi waana sidii abuumuxjan athaqafi marar badan lagu samayn jiray loo xadi jiray saxaabigii radi allahu canhu ardaahu haddii markhaati loo helana waa qisadii weliid ibni muslim weliid weliid baan leeahay waxaan leeahay ninka la dhihi jiray weliid ibni cuqba ninka weliid la yihahda marka la keenay ninna waa arkaya markuu cabayey buui ninna isagoo mantagayaan arkay buui laba markhaati xaddiina waa laga ogey qaacida shareicaduna wixii laba markhaati loo helo oon abwaabu zina ahayn waa la xukumaa xaddu lqadafka iyo xaddu lqatli iyo laba markhaati waa ku filan oo caadiliina qisadaas saxaabadu sameeyeenna marag iyo markhaati iyo daliil bay u tahay faashicadu waxay dhaheen laa nakhatin orin laga oriyey looma xadi karo wain taqayaa khamran khamran ha magtaantaga hadduu rabo xataa haddii uu khamrigii mantago la xadi maayo dhaheen oo qaraa'in baabulqaraa'in laguma camal fali karo maxaa yeelay ixtimaal baa jira shubho in la ikraahay baa dhici karta shubho waxaa dhici karta inuusan ogeynba waxaan maandooriye inuu yahay shubho waxaa dhici karta kale oo si kale uu dhuumatay qofkao xalaal u moodayay baa dhici karta saas darteed ninkii haddii isagoo maandooriye ku dhaco waalan la arko dini waalan warseedu cabtay wax laga dhaha ma lahano isagiibaa waxba kala garanaynin maxaa la samayn marka ninkaasi xad laga oofin maayo lakiin waa la tacsiiri karaa laakiin asaxiixu ay saxaabadu sameeyeen cidina aan inkirin ninkii ka soo urto ama mantaga xadda waa laga oofin cusmaan markii weliid u mantagay la yidhi waxay wallaahi maa taqayaa xataa sharib ma mantagin bui ma mantaga bui haduusan cabin oo adu waxaadan cabin ma mantagi marka calooshiisa hadday ka timid oos mantagay de wuu cabay isaga caloosha geliyey taasi shaki uma baahna ixtimaalaadkana hadday qaraa'in tilmaamaya jiraanna waa la tixgelin haddaynan jirinna ninkay dambe waaa xad xaddaa laga oofin xaddaas lagu soo qabtay ninka ma laga cafin karaa madhab baa madhab jamc min asaxaabati haa waa laga cafin karaa xilligii cumar bay dhacday oo la sameeyey sacdi ibn abi waqaas baa sameeyey cumarna waa maqlay saxaabi kalena waa la cafiyey intii meesha shoogtayna celi ma inkirin waana qisada mashhuurka ee baqdaad abuu muxjan ithaqafi weeye isagoo xiran oo xali ku jira baa dagaalkii qaadisiye bilowday in xad lagu ogana waa la rabaa sacdi ibn abi waqaasna waa xanuunsan yahay ciidankan isagaa hogaaminaya oo habeenkaasba iyo maalintii ka horreysayba waa xanuunsanaa nin dagaal geli kara maaha laakiin sida kale oo u yar miyir qabaaya waa fiirin karaa meel buu yihi isaara dagaalka aan ka fiiriya si u socdee dagaalkii oo socda baa kululaaday ninkanna nin dagaalka aada ugu khatar u ah aada u dagaalyahana gabar meesha joogtoo sacad uu qabay wixii walaal waxaad yeesha heblaay xarigga naga fur gaal iyo muslim saa isulaynaya ma daawan kareen halkaa kama fadhihi kare ballan baan kuu qaadi haddaan dhintoo lay dilana dee iga nasate dhibkayga waa idin dhaafay haddii aan nabad qabana waan soo noqonoo xarigga lugta iga jira anaa gashan anaa isxiri way ka furtay faraskii sacad oo meesha taagan buu dusha ka fuulay hore buu dagaalka galay hadee faraska waa la yaqaanaa waa kii sacad sacadna waa xanuunsan yahay ninkan dagaalamayana waa ninkii abuumuxjan ahaa abuumuxjanna xabsi baa lagu oga waa markaa markuu ereyga soo baxayo alkaru karu balqaayi wadarbu darbu abimixjanin gacanta sidae u dhacaysana waa tii abimixjan bay ogta faraskan sidaa u kala wareegaya xawligaa ku kacayana balqay u egta ninkiina meel baa lagu ogaa sacadna waa xanuunsanaa dagaalkii markuu dhammaaday ninkii waa iskeenay waa nabad galay dagaalkiina buu dagaalay waa iskeenay xarigiibuu lugta gashaday siq waa isku xiray dagaalkii hadii laga soo gudoobo muslimiintu guulaysteen arrintii baa la iswaraystay sacad gabadhi way u sheegtay saasaa dhacday bay waawa ninkii waakaa waa soo noqday dabinkiibu ku jira xabsigii isagaa isku soo celiyey uu ka furay wuxuu yihi ninkii sana waa u dagaalamay wallaahi baana maanta xad ka fulinayn waa fasaxay cumarna waa soo gaartay abuumixjanna maalinkii baa khamri ugu dambeysay wuxuu yihi waan iska cabi jiray intii xadda laygaga daahirinaye barantaa sidaad tiraahdan oo layga daahirinaynin adna bas maanta kadib cabi maayo dadkana sidiisaba qaarna maslaxay wax ku leeyihin qaarna cabsiin bay wax ku leeyihin nin waxaa ilmaha soomaaliya qaar markii la garaaca kasii daraa jira laakiin markii la sasabo fiicnaadaa jira marka qofka sibuu ku fiican yahay marka saa darteed madhabu bacdi asaxaaba waxaa weeye alxuduudu tasqutu bitawbati waana masalo ibnuqayim iclaamkiisii iyo turuqulxukmiya aada ugu difaacaya labadaba imaamu axmed iyo awsaaciya rag lamid oo kalena ay qabeen calaa kulli xaal masalada axaadiid kalena way jirtaa iyo nusuus kale kusoo aroortay lacala fii munaasabatiha baabu siyaal weerarkii buu baab yahay ninkii qofkii lasoo weeraray de meesha magaalada waa laisku yar dhacayo qolada dariskayna burar wataa ku soo aaday amadoo dariiqaa iska socda masaajkiyaa joogjoogtoo mid tuugsadoo nacasoo tir warmasaaj ka baxay baa halkaa bahal dhagax iyo bur kuula istaagoo ku soo weeraray qola waa lagu soo weeraray ma isdifaaci kartaa iyo kaa maxaa ka furan baa halkan looga hadlayaa marka siyaalka waxaa la yidhahdaa qof qof weeraray maalkiisa ama naftiisa ama cirdigiisa weeraray baa la yidhahdaa inuu kufsaduu rabaa inuu diluu rabaa inuu xoolaha ka xoogo ka dhacuu rabaa qofka saas oo kaleeta ah ee dulman kugu soo maagay baabkiisii wey waman qofkii calaa nafsi naf yasuuruu weeraroo ku xadgudboo diluu dila doonaya aw arafin ama xubin jirkii ka midu inuu waxyeelo ama gooyo doonaya aw budcin ama cirdi ifaac bilakhafi sida fudud falakhafi sida fudud horta ninkaa iska difaac maxaa yeelay inaad iska difaacda xaq baad u leedahay xadiidkii jamcu min asaxaaba laga wariyey saciid ibni zayd iyo kamid ahaynba wuxuu ahaa man qutila duuna maalihi fa huwa shahiidun isagoo xoolihiisa difaacanaya ninkii la dilo waa shahiid waman qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid ninkii isagoo reerkiisa difaacaya la dilana fa shahiid wey waman qutila duuna damihi fa huwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid taasaa nabi ka sugan sala allahu alayh ali wasalam waxaa kaloo nabiga la weydiiyey sala allahu alayh alihi wasalam rasuulkii ilaahayow haddii ni maxaan sameeyaa haddii nin ii yimaado xoolahayga doonaya yuriidu maali nabi wuxuu ihi hasiin wuxuu ihi arayta in qaatalani oo hadduu igala dagaalama ka waran markaasuu yihi qaatilu iska celi la dagaalan qaal arayta in qatalanii hadduu i dila ka waran wuxuu ihi fa anta shahiidu shahiid baa tahay wuxuu yihi alayta in qataltu anaa dembiga ka waran qaala fahuwa fi naari naar buu ku jiraa naar buu gelaya waayo baail buu ku dhintay taasina waxay ka mid tahay axaadiisa nafsi ilbaab kusoo aroortay isla masaladan nabiga kaga sugan sala allahu alayh ali wasalam kuwaasi waxay tilmaamayaan inaad iska difaacdo xaq baad u leedahay haddii naftaada iyo maalkaaga iyo cirdigaaga iyo diintaada lagu soo xadgudbo oo la weeraro xaq baad u leedahay inaad isdifaacdo xaqaan u yeeshee sideen isu difaacayaa alakafi falakaf adi cidda ku soo weerartay bay ku xihan tahay haddii nin weyn ku soo weeraroo hubaysanayo hadday islaami ku soo weerartaan waxba wadanin iyo haddii ilmo yaru ku soo weeraraay labadaba xabad ku dheji ma aha ilmo yaroo intaad qabataba aada gacmaha ka xidhi karto sida tegi karto ama intaad qabataba aada meel fariisin karto isaga dee inaad laal afka kaga dhufato lama ogola hadba sida ugu fudud waayo qadarka dafcigu waa lagu ogolyahay wixii qadarkaad isaga celinaysa ka badani laa xaajata ilayh baahi ma jirto haddaba waxaan baahidiisii jirin inaad samaysana dulmun wactidaam wey laguma ogola yaa xadidaya hadba waxaa u fudud hade qofkan lasoo weeraraya naftiisa iyo xoolihiisa khatar ku jiraan baa xadidaya haddii ilmo yar kugu soo ordo oo sidii cigaal laga sheegayay aada samayso naarag layskuma sii daaye kale celib ninkaga qabayleeda markaasuu marka dambana waran ku siiye saasoo kale hadday noqoto khaa wey alakafu falakafu hadda qadri lxaaja weeye waayo qofkan inaad waxyeeshaayo waa daruura wadaruuratu tuqadaru biqadariha qadarkeeda lama dhaafin karo saa darteed wixii ka badan haddaad samayso ood jinaayo iyo waxyaale ku geysato aadan dhabi dushaaday noqon intaasi xaq baad u leedahay baa layidhi laakiin mawaajibba waxaynu leenahay labaan u kala qaadaynaa haddii naf iyo maal la doonayo mise haddii cirdi iyo farji la doonayo wadafca wa awjib waajibi addafca in la difaaco in yakun hadduu siyaalka iyo weerarku ku aadan yahay can budcin cirdi iyo farji hadduu ku aadan yaho dumar in la kusado la rabo in la difaacaayi waa waajib biijmaaci lfuqahaai sadaa wujuubkeeda asl xayu اasl fuqahadu way ku ijmaaceen nafta laguma ijmaacin maalkana laguma ijmaacin laakiin cirdiga iyo farjigu waa lagu ijmaacay waayo zina inay banaanaata laa sabiila ilaa daalika si ay ku banaanaan kartaba malaha fuqahada shaaficiyada halka iyagu qeyd bay ku xireenoo waxay yidhaahdeen ilaa naftiisa inuu u baqo uu cadow ka xoog badaniya uu yahay maahane taa hadday timaado oodan wixii ka caajistooda difaaciba karin de wixiina hala sameeyo adigiina dhimo waxayna wax xikmo sharciga ku jirta lama arko hadduu cadow kaa xoog badan yahay de waxaad tirta gabar in la kuusadada rabaa meeshaad joogta adagana waad faramaran tahay wax aad ku difaacda ma haysid waad soo orodayoo hal baxbada laabta lagaaga dhufan de iyadiina wax kama dhicin kartid naftaadiina inaad halaagta lama ogola saasay shaaficiyadu yihahdeen hadduu naftiisa u baqo cadow ka xoog badan waxna uusan tari karin kuma waajibi karto waa caajiz wujuubkana sidiisaba maca istiaacu wax waajibaa lal maala maalka laakiin waajib maaha maalka inaad difaacdo waajib maaha xaq waad u leeday inaad difaacdo haddaad iskaba daysana dhib ma laha naftaada inaad iska difaacda ma waajibba muslim yahay haddii qof muslina yahay qofkan oo dagaalkii qabaa'ilka yahay ama kooxihii iyo ururadii sayste ay yihiin ama wadaadadii xabadda hoos isugu dhigay yihiin inaad isdifaacdo waajib ma aha xataa haddii lagu soo doonto oo nabigu calayh isalaatu wasalaam xadiidka abi bakra rufayc ibn xaaris ithaqafi bukhaariya muslim baa wuxuu yidhi idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhima laba muslim seef hadday iskala hor yimaadaan falqaatilu waalmaqtuulu fi nnaari labadaba naar bay gelayaan waxaa layihi ninkii dilay hagalee ka la dilay maxaa laga rabaa innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi taa inaad ka cabsato meesha way ku jirtaa oo tiraahdo aduu isu tusxaqinaad leedahay haddii lagu soo weeraray laakiin haddii waftaadu markaad seeftaada iyo qaadato kala horeen baad ku dadaalaysa maaha waxaa labeeya xadiidkii sacd ibn abi waqaas ee nabiga la weydiiyey sacdimaam tirmidi iyo keyrkii wariyeen ee saxiixa rasuulka ilaahu nin hadduu isoo maaga ka waran xilliga fitankaa la weydiinayay kun ka khayr ibnay aadama buu yidhi labadii ilmo aadanahayd koodii khayrka badnaa oo kaleeta noqo watlu calayhim naba abnay aadama midna dagaal buu soo qaatay midkii kale muxuu yihi maa ana inii akhaafu llaha rab waxaa kaloo abu hureyre laga wariyey xadiis saxiixa nabigana sal l slam in lay weydiiyey xilliga fitanka waxaan leeyahay abudar xilliga fitanka markuu nabigu ka sheekeeyey abudar wuxuu rasuulka ilaahi afalaa akudu sayfi faadachu calaa caatiqi oo seeftayda intaan qaata garabkayga maan saarta buu yihi nab ma saartaa muxuu yihi nabigu maya ha yeeli shaaragta alqawma idan fitnadii baad qayb ka noqotay buui markaasuu rasuulka ilaahi maxaad amraysaa wuxuu talzamu beytaka gurigaaga ku ekow hadhex hordin waxaas wuxuu yihi fain dakala alaa dukhila calaa beyti guriga hadii laygu soo gala ka waran anigu haddaan isagaba daayo wixii oo gurigaygaba laygu soo doonto ninkaasoo nin lasoo doontay ma ah nabigu wuxuu yihi fain khashiita seefti baa loo diiday inuu qaato fain khashayta an yabharaka sayf seeftu ina indhaha kaa qabato iska celi ku gelisa hadaad ka baqdo faalqi hawbaka calaa wajhika madaxaaga ku dad yabuu biismika wa ismihi dembigiis iyo kaagida isagaa qaadiye ha ku dilee si aadan seefta u arag indhahaas indhahaas ku qabo ama go iska saar yaa mara dusha isaga dad cusmaana radi allahu canhu waardaahu yowma daari waa kii isagoo iska difaaci karaa dadkiina kala diray farahana ka qaadee qof muslima dartay loo dili maaya yidhi saxaabadana way joogeen cidina kuma inkirin saa darteed bay culimmadu masaladaa ijmaac in looga jeeday ibnu qudaamiya u daliishanayaan filmuqni intaa waxaan rabaa inaan ku idhaahdo naf iyo maal toona min xaysu alasl hadduu qofkan muslim yahay inaad iska difaacda waajib ma aha idil inaad tiraado faraha ka qaadaa bannaan mararka qaarkood hadday xilli fitan badan jiraan tahayna oo xaq iyo baatilkii aada isu dhexgalayna iyadaa afdal ah oo fiican laakiin fii bacdi alxaalaati binaaan cala almadhabi fii suwarka qaarkood dafcu can innafsi waa waajib kow waxay yidhaahdeen hadduu qof mubaaxu dami ah dhiiggiisu xalaal yahay oo ku soo weeraro de markaa shubha naftaadii aada u sii dayso ood ka baqda ma taalo oo mubaaxu damku muxuu yahay waxay dhi idaa saala calayhi kaafiru gaal baa ku soo weeraray ma waxaad idaa tawaajaha almuslimaani miyay taalla meesha may ma taalla meesha muslim iyo kaafir weeye kaafirka isu dhiib in lagu yidhaahdo waa dulli bay dheheen qofka muslimkana dulligaa inuu aqbalo maaha kow waxaa lamida bay dheheen azaani lmuxsan nin zinaystay bacda ixsaanin oo in la rajmiye ay tahay baa ku soo weeraray waa waajib inaad iska celiso oo marka horeba in la dilaaba la rabay kan xaqulxayaatba ma lahada gebigiisaba waxaa ka mid a qutaacu ariiq lasoo qabqabtay oo qaybtii la layn lahaa kaana ma ogolaanayso qof kastoo dhiiggiisu hagagu yahay ha isu dhiibin bayhaade waxaa kalooynan banaanayn iyadana xayawaan baa ku soo weeraray ha idilinaan dhaba isdhiibta lama ogolo waayo shubhadii tan laga cabsanaya ma taal awr baa kugu soo fakaday waa neef xoolahoo waraaboobay baa kugu soo fakaday waa waajib inaad ka dhicisa iska celisa haddaa kari karta laakiin anugu maya neefku ha idilo waan iska dayni lama ogola waayo muslim inaad dishaan ka baqaysa meesha ma yaali waayo xoolaha laftooda loo gowraca dadku say ugu noolaadaane iska celi taana waa wax lagaa doonayo xaalad kale ay soo reebeen waxay dhaheen hadduu ninkani ummaddu ninayna ka maarmiya ama ninkii keliya ee mujtahidka ee jiray wey ama ninkii keliya imaamka iyo madaxa ahaayoo haddii maanta uu dhinto ummadda xarigoodin isku dhaxyaaca laga baqayo wey ninkiibaa la soo weeraray isdifaac waa waajib bay dhaheen laysa lixaddi nafsihi wa inamaa limaslaxati lmuslimiin inuu si difaaca waajib bay dhaheen calaa kulli xaal suwar saasa bay tafaasiisha fuqahadeennu sheegaan ninkii haddii la dila wax soo weerartamay ka waran waa ahdir hadub ka dhig taalifan mid dhintay bidafci iska celintii hadduu ku dhintana waxbaa kasoo qaxsoo aadmalo dhiiggiisu hadub weeye fa huwa fi naari ku daa dhiiggiisu xalaal wey masaladaas marka laga hadlayo ninkii ku soo weerara soomaaliduba xadiidkan khalad bay u fahmeen qisadana qisaska soomaalida iyo dadka lamidka ee xaaladoodaoo kale ku jira ay sida xun u istikhdaameen u isticmaaleen bay ka mid tahay markay qabaailka isu cayrsanayaan baa wax sharcigu aan aqoonin bay baabu siyaal ka dhigeen qabiilqabiil bay isu haystaan deegaan iyo magaalooyin baa reer hebel la siiyey kaan weligii arag een weligii hanti ku yeelanin ee reer hebel magaalada waxbuu ku leeyahay magaalada waxbuu ku leeyahay markaasuu u dagaalamayaa wuxuu leeyahy xoola ku bixin magaaladayda dhulkayaga hadda nalagu soo weeraro ka soo weerara uu sheegayo waa kee waxaa ka mida kuwa ku dhashay magaalada aabbahoodna ku dhashay guryo iyo daari iyo beerana ku leh kaasi magaalada waxba kuma laha lakin isaga xoolada waxba ku leeyahay sharcigu muslim dhuluu leeyahay iyo gaal dhuluu leeyahay waa yaqaanaa qofka muslimkaa hanti shaksiga u leeyahayna waa la yaqaanaa hanti caam oo muslimiinta ka dhaxaysoo masaalix caamana waa la yaqaanaa laakiin ree hebel dhul ay leeyihiin oo dadka kale ka xigsadaan oo ka sheemaan sal iyo raatoona ma laha saa darteed qabiil dhul gaara leh muslimiinta dhexdooda ma jiro qof walow gurigaaga iyo beertaada iyo bootadaadaad leedahay wixii intaa ka baxsan waxba kama jiraan saa darteed waxaa artay magaalooyinka qaarkood laba qolaa isku laynaysa kuwan labada daraf ee isku laynaya labada qabiil ah maalinba midbaa wuxuu ku leeyahay magaalada iyadii baana lagu soo weeraray qolaa maanta joogta annagaa leh bay leeyihiin magaalada inta meesha joogta gurina kuma laha bootana kuma laha beerna kuma laha magaalada xog ma laha wuxuu leeyahay difaacana laakiin reer hebel baa leh mudday haysanayaanoo qoladii kale intaa soo diyaargarooy waa loogu iman soo lama dhihin man qutila duuna maalihi fa huwa shahiidun dig dig dig dig buu dhihi waa laga qaadi kan shalay buu yimid soomaa isagana mudur joogi ku kalaa maalinka dambe u iman kii baa kusoo noqon dhulka yagii baa nalagu haystaa dig dig dig wareedhe meesha yaa iskale shalay mid baa lagu haysta dhulkiisii maanta kki ku haystayba dhulkiisa lagu haystaa maalinka dambe kii ku haysta dhulkiisa lagu haystaa waxan waxaa ishkaalka keenay qabiil dhul ma laha diintiiya nusuustan ayaan la taxriifin haddii gurigaagii adugu shaksi aad u lahayn lagugu soo doodo waa isdifaaci kartaa laakiin dad muslimoo magaalada yimid intii bannaanay rabaan bay degi karaan kuna noolaan karaan laakiin reer hebel soo degi maayaan deegaanka iyo gobolka soo geli maayaan wixii loogu dhinti iyo waan soo gelaynaaduna baabul fitankii ha laga dheeraada la yiri weeye wallahu aclam halkaasaan ku daynaynaa iyo kitaabu jihad insha allahu tacala usbuucda bay beeraniya warukaaidani wadi buubsiisay wadman waxaad bixi limaa tutlifuhu lbahiimatu xooluhu waxi ay dilaan fi leyli haleelkii ay bi'iyaan lannahaari maalintii maya qadra alqiimatiba damaan qiimada qadarkeedii xooluhu hadday wax bi'iyaan wixii ay sameeyaan ay daaqsin ku halleeyaan oo ama beerahay daaqaan ama hanti kale ay cunaan yaa bixinaya xooluhu waxay bi'iyeen maalintii dadka hantida leh baa laga doonayaa inay waardiyeystaan habeenkiina dadka xoolaha leh baa laga rabaa inay xareeyaan haddaad xoolahakii cuntadii waardiyeysan weydiiyo beerihii maalintii oy sidaa xooluhu ku cunaan waxba madihi haddii habeenkii la xaraysan waayo oo xilligaad jiif tagteed seexatay kuu soo dabamaraanna danow baad leedahay asalku waa qisadii xadiidkii xaraam ibni muxayisata ee nabiga ka sugnaa sala allahu alayh ali wasalam qisada hal uu bara ibni caazib leeyahay baa beer daaqday beertii bay baabi'isay nabigaa loo keenay sal slam nabigu qaacido guud buu xukumo wuxuu yidhi calaa ahli lxawaa'iqi dadka beeraha leh waxaa waajib ku ah xifduhaa binnahaari maalintii inay waardiyeystaan xooluhuna banaankooda iska daaqaan iska celiyaan wamaa afsadat amaa maa afsadat ilmawaashi bileyl xooluhu habeen wixii ay bi'iyaanna daaminun calaa ahliha dadkii lahaabaa damaanadeediiyo dandhowgeeda lagu leeyahay adigu maalintii xoolahaaga ilaasho waradna xoolahaaga habeenkii xarayso intaa wixii aan ahayn ninba tiisa hadduu dayaco isaga dhinaciisa ay ka go-an tahayo xooluhu siday ka dayacmayaan ka khasaarayaan taasi waa xolii waxay biyeen marka wallahu aclam halkaasaan ku jeedaynaa usbuuc miya kitaabu jihaad baynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala